الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الخامس والثلاثون من أشرطة كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ويبدأ هذا الشريط من الحديث رقم 819 قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه ribadu sidaan sheegnay waxay u badan tahay cunto cunto lagu iibiyo iyo lacag lacag lagu iibiyo lacagtana marka waxaa laga wadaa dahabkaiyo fidada dahab dahab dahab iyo fida laysku iibiyo oo midkoodba ka kale lagu iibiyo ama kiiba noociisa laisku dhex iibiyo iyo cunto oo cunto iyadana lagu iibiyo ama noocaas ku mid ha ahaado ama ka kala gadisnaadee marka xadiidkankadu wuxuu sheegayaa kolkii dahab dahab lagu iibinayo iyo kolkii fido fida lagu iibinayo labadaas mas'aluu ka hadlayaa keliya labadaas kolkii sidaas oo kale ay tahay dahabkii dahab lagu iibinayo ama fidadii fida lagu iibinayo laba shardi bay leedahay labadaas shardi midun haddii la waayo ribay noqonaysaa oo saaxiibkeedu nacladdii aan soo marray uu mudanayo labadaas shardi midu waxaa weeye inay isla ekaadaan giraam iyo giraam kiilo iyo kiilo ay isla yihiin uqiyad iyo uqiyad midka labaadna waxaa weeye in halkaa lagula kala wareego labadaa shardi haddii miduun la waayo oo ama waxoogaa isdheeraysiiyaan muxuu ahaayey silsilad ah muxuu ahay toban garaama iyo mid siddeed garaama haddii laysku iibiyo ama nooco ha kala fiicnaado oo koob iyo labaatan iyo siddeed iyo toban iyo ha kala ahaadeen ama nooco ha kala isku mid ha ahaade eh kolba hadday dahab iyo dahab isla yihiin waa inaan wax yarna la isdheeraysininoo xagga miisaanka iskala ekaadaan marka wuxuu leeyahy laa tabiicu dahaba bidahab dahabka dahab ha ku iibinina ilaa milan bimilin ilaa mid isla eg mooyaane dahabkaas marka laisku iibina ama xuli ha wada ahaado ama xuliya lacag ha kala ahaado walaa tushifuu ha ka ziyaadinina bacdaha calaa bacdin qaarkeed qaarka kale ha ka ziyaadinina wax ku darina oo lacagna ha ku darina miisaankiina wax ku darina ayb walaa tabiicu alwariqa bilwariq fidana fida ha ku iibinina ilaa milan bimil walaa tushifuu bacdaha calaa bacdin qaarkeed qaarka kale ha ka ziyaadinina walaa tabiicuu ha ku iibinina minha ashyaadaas aan soo sheegnay dahabkiiyo dahabka ama fidadiiyo fidadaa qaa'iban ku maqan binaajizin mid naqdiahoo kolkaas gacan saar ah muttafaqun caleyh oo hadhow baan keeni doonaa labada midkood uu yidhaaho maya hoo iyo hoo waa in lais yidhaaho waa inay islana ekaadaan marka dahab hadda lagu baayac mushtaro oo la kala iibsado laysku sarrifo bunuugta waaweyn iyo buursaadka waxyaalaha dawliga wax ku magacaabaan mooyaane dadweynaha dhexdooda hadda ma jiro laakiin waxay taasu ay dhacdaa haweenka ayay ka dhacdaa markay silsilad hore oo moodo qadiima ah oo ay ka haysa dhacday markay rabto inay mid kale oo cusuba suuqa soo gashay ay ku bedelato oo kolkaa dahabluhuna aanu ka yeelaynin midii santada cusub mid awal hore lasoo qabo lasoo xidhay inuu tuu iyadii uun la garaamaa ku iibiyo yuu dhahaya wax ku dar taas weeyaan marka midda xaaraanta ay ka imaanaysaa lacag inay ku darto iyo inay miisaanka wax ku darto midna ma aha inay badeecad kale ku kabto midna waa inay isla ekaadaan haddii dahab dahab lagu iibinayo ama fida fida lagu iibinayo wax yarna inay is-iibin gurigu iga jiraayaana hadhow baan kula soo mari doonaa hadhow baan kuu keeni doonaan iyaduna ma jiro adnaho adnaho bas labadaas shardi waa in la ilaaliyo kolkii dahab dahab lagu iibinayo ama fida fida lagu iibinayo wa can cubaadata bni saamiti radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد rawaahu muslim xadiidkan kada ayaa wixii ribowiyaadka ahaayoo dhan iyo kayfiyadooda iyo shuruudoodao dhan wada koobay xadiidkan kada keliya haddii la qabsado yaan wax kale oo loo baahanaya aanu jirin si fiican inta loo fahmo xadiidka cubaadat bnu saamit radi allahu tacaala canhu wuxuuna lahaa qisuu lahaayo wuxuu arkay cubaadat bnu saamit iyaga oo jihaad ku jira ayaama cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu oo jeyshkana mucaawiya bnu abi sufyaan radi allahu tacaala canhuma uu madax ka yahay ayuu wuxuu arkay dadkii khanaa'imta helay oo muxuu ahayey isku dahab iyo wax isku bebedelaya oo dahabkaasna qaar uu lacag ahaa qaarna waxyaalaha muriyada iyo waxyaalahaas haweenku xidhaan iyabu ahaa markaas yaa mucaawiya la weydiiyey oo kuwiioo kala badan in laysku iibiyo markaasuu wax dhibaanu uma arkaayo cubaadas ibnu saamit radi allahu tacala canhu baa intuu cadhooday buu xadiidkan kada wariyo wuxuu yihi annagoo nebiga la jira sala allahu alayh waali wasalam ayaa qaniimadii nin uu helay muxuu ahaayey baashii qilaada muriyad buu helay muriyaddaasuna waxay isugu jirtay dahab iyo kuul bay isugu jirtay jizc labadaasay isugu jirtay markaasu wuxuu ku iibiyey muxuu ahayey muriyaddiisii dahabkii iyo kuusha isugu dhafnayd yuu labiyo toban diinaar ku iibiyey kolkii uu kala maray ee dahabkiina gaaruu u maray intii jizciga ahayna gaaruu u maray yuu wuxuu ka helay dahabkii keliyuhu inuu liyo toban diinaar miisaankiisu ka badan yahay markaasaa loo sheegay nebiga sal alla alay slam markaasuu xadiidkan kada sheegay oo uu yidhi yaan la iibinin ilaa inta la kala madho oo inta dahabkaa gaar loo madho oo la miisaamo iyadii lacagta la isu miisaamo ay isla miisaanay kaadaan mooyaane markaasuu weliba ka cadhooday mucaawiya oo yidhi kulaba joogi maayo meel aad madax ka tahay oo markaasuu yimid ka soo duday oo madiine uu yimid radia allahu tacaala canhu marka xadiidku wuxuu leeyahay aldahabu bidahabi dahabka dahab lagu iibinaayo waalfidatu bilfida qalinka qalin lagu iibinaayo waalburu bilbur burka bur lagu iibinaayo bur innagu waxaan u naqaanaa daqiiqda keliya ee daqiiqda iyo midhaheedii waa un isku mid oo bur baa la yidhaahaa waashaciiru bishaciir shaciirta shaciir lagu iibinaayo waatamru bitamri timirta timir lagu iibinaayo waalmilxu bilmilxi cusbana cusba lagu iibinayaayo milan bimilin mid oo lamida ku lamida waa in lagu iibiya yani ay isku mid noqdaan sawaa'an bisawaa'in si akidaya laba isla eg waa inay noqdaan oo wixii la beegana xagga beegga iskagala mid ah muxuuaha wixii la miisaamana miisaanka iskagala mid ah yadan biyadin gacan iyo gacan ay noqoto ho iyo ho ay noqoto labadaas shardi weeye marka kolkii laysku iibinayo shay isku nooca oo ama shay cunto ah oo nooci noociisii ah lagu iibinayo ha kala xumaadeen hadday doonaanoo ama hadday doonaan isku mid ha ahaadeene qaalibanna wuxuun ka yimaadaa muxuuaha wax ku daridda iyo dheeraysiinta waxay ka dima yimaadaan kolkay muxuu ahay ay kala yihiin kala fiican yihiin galleey cadde iyo galleey cagaaran iyo salid cadde iyo macsare iyo wax sidaas oo kale iyo marka ay kala yihiin subag ari iyo subag lo-aad iyo marka shaygii dacaamka ahaa kol hadduu noociisu isku mid yahay ama dahabkii dahab lagu iibinayo ama fidadii fida lagu iibinayo waa inay isku mid noqdaan oo wixii la miisaamana miisaanka iskaga mid noqdaan oo garaam yarna ayna dheeraanin wixii la beegana beegga ay iskaga mid noqdaanoo muxuahayna cantooba yarna ayna dheeraanin hoo iyo hoona lays yidhaaho oo hadhow baan keeni doonaa iyo iga sugiyo aanay jirin faida ikhtalafat hadihi alasnaaf hadday anwaacdaasu kala duwan yihiin marka oo dahab iyo fida laysku iibinayo ama laysku iibinayo bur iyo galley laysku iibinayo oo noocii sidaa u kala duwan yahay cunto ha isla ahaadeen laakiin laba noocoo kala gedisan galley iyo bariis galley iyo timir galley iyo digir wax sidaasoo kale maalan ay yihiin fa biicuu kayfa shi'tum u iibiya sidii aad doontaan oo ama isla ekaansho ah ama kala badnaanshaha weeyaan idaa kaana yadan biyadin hadduu hoo iyo hoo yahay laakiin shar rawahu muslim marka kolkii anwaacdu isku mid noqotana oo nooc isagii dhexdiisa laysku iibinayana waxaa sharti ah labada sharteen sheegnay kolkayse labada nooc kala duwan yihiin oo dahab iyo qalin laysku iibinayo ama laba noocoo cuntohoo kala gadisan laysku iibinayo in la kala badiyaa kolkaa waa jaa'is waa jaa-iso hal kintaal oo bariisah in lagu iibiyo laba kintaal oo bahasha gelleya maalan waa bannaan tahay taasu laakiin iyadana waxaan bannaanayn wax kala sugid la yidhaaho baan bannaana hooyo ho in la sido halkaa shardiga marka iyadu leedahay rawaahu muslim وعn abi هurayraةa radي allahu tacala anhu qala qala rasuulu اllahi sl اlه عlay slam الdahabu bالdahabi wزna bwزni mila bmil wاlfidaة bاlfidaة wزna bwزni mila bmil faman zaada aw izdaada faqad arbaa xadiidkan waa xadiidkii kan hadda aan soo marray kasii horreeyey buu la mid yahayo ya fahuwa riba qofkii wax ku dara ama wax ku darsada oo isagu ugu dara kayrkiisa ama isagu ku darsada fa huwa riba riba weeyaan marka xadiidkan wuxuu la mid yahay xadiidkii hadda inoo dambeeyey kii ka horreeyey buu la mid yahayo waxa weeyaan dahabkii fidada keliyu ka hadlaya dahabkii fidada keliya marka wuxuuna leeyahay dahabka dahab lagu iibinayaayo waa inuu miisaan iyo miisaan yahay oo miisaankiis la eg yihiin milan bimil aanay siman yihiin fidadiina waa sida oo kale qofkii wax ku dara ama wax ku darsada waxay ku dar yidhaahaayo fa huwa riba ribo weeyaan iibkiisaasu oo waa xaraam rawahu muslim ayb yadan biyaditii buuna dee kankadu aanu sheegin xadiidkii horena ay sheegtay labadii shardi mid muu isagu sheegay hadda وعn abi سacيidin الkhdriي وabi هurayraةa radي allahu tacalى canهma ana rasuula اllahi slى اله عlيه wslam istacmala rajula calىa khaybar nin buu shaqaalo uga dhigay khaybar khaybar meesha khaybar la yidhaahay yahuudda laga qabsaday sanadkii toddobaada hijriga ahaa awalkiisii yahuudda marka lagula heshiiyey inay iyaguna gacanta ku hayaanoo shaqaalo ka ahaadaan dhulkiina ay muslimiinta la wareegeen oo haniimo u noqday ayuu nebigu sala allahu aleyh waali wasalam u diri jiray niman yahuudda la soo xisaabtamo oo muslimiinta u soo keena qaybtoodii u keena markaas nin buu sanadkaas nebigu sala allahu alay wasalam uu u xil saaray ninkaasuna bilaal buu ahaa radia allahu tacaala canhu say riwaayada kale caddeeyeen ya sawad ibn haziya ah sawad ibn haziya alansaari buu ahaa kaasuna muxuu dhihi sawad ah marka qisada bilaal marka mid kale ahayd qisada bilaal iyadu mid kale ahayd kanuna marka waa isaguna waa mid kale ya ayb ma isna khaybar buu ka keenay khaybar buu isna kale waa kii weydiin jiray sidaasay wada tahay tibarta khaybar oo kale marka sida badan nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu arrintaas iyada u wakaalan jiray cabdullahi bnu rawaxa radia allahu tacaala canhu oo yahuudda la xisaabtami jiray marka cabdullahi bnu rawaxana radia allahu tacala canhu wuxuu ku jiray raggii lagu laayay ghaswatu mu'ta radia allahu tacala canhum markaas ee umarada ahaa marka markaas sanadkan suumidha ninkaas sawaad ibnu haziya la yidhaaho uu uga dhigay amiir uga dhigay fa jaa'ahu bitamrin janiibin wuxuu u keenay tamir oo cusub timir wanaagsan nooc wanaagsan oo timira buu u keenay faqaala rasuulu lah sal rasuulka allah wuxuu yidhi akullu tamri khaybara haakada timirta khaybar oo dhanu ma wada sidaasa faqaala laa laa wallahi ya rasuula allah maya sidan ma wada ahaa inaa lan na'khudu saaca min hada bisaacayni waalaaa suuska oo noocan kadaa waxaan ku iibsannaa laba suus ama saddex suus oo kale oo anwaacda kale aan ku iibsannaa oo jamci la yidhaaha fa qaala rasul lah sal sl markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa tafcal ha yeelin sidaas bicil jamca jamcigu waa midda isku jirjirka weeyaane xun iyo liidati isugu jirjirta ku iibi bidaraahim lacag ku iibi uma btac ku soo iibso bidaraahimi janiiban timir wanaagsan markaa kusoo iibid midaas lacagta aad kusoo iibsatay saayeel haddaad timir liidata aad haysato oo aad rabto inaad ku bedelato mid wanaagsan inaad kusoo iibsato taadaa suuqa geelan dadkii kaa yeeli maayaan middan tada xun inay mid fiican intay kaaga iibiyaan haddana ay isla mid noqdaane midaada suuqa geel lacag ku iibi waxay lacagtaasi kuu goyso oo timirta fiican ah kusoo iibso sidaa weeye gallayduna oo kale maalan gallay bakaar ahoo gudka ku raagtay haddaa intaad haysato mid unka ahoo cusub oo aad rabto inaad muxuu ahaaye u cunto carruurtaada iyo adigii aad ay cunaan muxuu ahaayey waxaad yeelaysaa taada suuqa geeyo iibi ta soo iibso marka midda fiican soo iibso suuqwaxay laagtaada kugoyso kusoo iibso wa qaala wuxuuna yidhi fi lmiisaani mila dalik miisaankina waa sida oo kale waxyaalaha la miisaamo tan waa wax la beego weeyaane iyadana sida oo kale weeyaan qaala fi lmiisaani milu dalika miisaankiina wuxuu ka yidhi intaasoo kale xadiidkan kadu marka miisaanka waxa la miisaamaya ma aanu xadidin ma aanu xadidin marka a'immada qaarkoodba waxay ka qaateen wax alla wixii la miisaamo oo dhan inuu sidii dahabkii iyo fidadii uu yahay oo ay isku mid inay yahaan ay waajib tahay oo haddii kale ribo uu noqonayo xadiidkii aan soo marray ee ugu horreeyey isagu ilaa toddoba nooc iyabuu sheegay baan u malaynaya dahab dahab lagu iibiyo fido fido lagu iibiyo burbur lagu iibiyo sheer sheer lagu iibiyo timir timir lagu iibiyo cusbo cusbo lagu iibiyo waa lix ayib lixdaasuu sheegay kuwa horaana dahabkiiyo fidada keliya ay sheegeen xagga tirinta markaa marka laga fiiriyo anwaacdaas oo qaarkoodna ay adcimo yihiin qaarkoodna ay yihiin naqdaynka ay yihiin unbay magacdhow sheegeen marka xadiidkanase wuxuu leeyahay waxa la miisaamana waa sida oo kale marka waxa la miisaamo ee la sheegayaa ma kuwii hore uuna lasoo sheegayba mise waxa la wixii la miisaamo oo dhan kaasuu marka waa wax qofba si uu arki karo muttafaqun calayhi walimuslimin wakadalika almiisaanu halkuu kaasu ka yidhi fi lmiisaani mil dalika wuxuu ka yidhi kadalika almiisaanu miisaankuna waa sidaas macnuhu waa isla mid kale labadooda وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر حتى يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر متفق عليه يا نهى إيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر laa yuclamu makiiluhaa laa yuclamu makiiluhaa bilkayli اlmusamaa min atamri sidaasa aniga ii taalla idinkana allati adigana a allatii bay marka nusakda qaarkood dhigeen anigase allatidaas iguma taallo macnuhuna markays maqla macnu kolley waa isku waa waa istagayaa ha wuxuu nahiyey in lagu iibiyo subra subrana waa tan hadda ka hor soo marray oo waxaa weeye wax meel isku tuulan isugu urursan weeyaan oo timir ahoo aan beeggeeda la garanaynin mid beeganoo hore oo qof u taallo isagu inta ay tahay uu la yaqaano in laisku iibiyo marka tanna waa in la beegooo la ogaado tanna iyada waaban la ogyahay tanu waarka waxay la mid tahay xadiidka hadda ka hor aan soo marraye muxaaqaladii iyo musaabanadii abeen la egta ayay la mid tahay oo kuwaas waxay ahaayeen kuwo geedkii ku yaalla oo la qiyaasay laakiin aan xaqiiqadoodii la ogaanin oo inta la gooyo oo la ingejiyey aan la beegin in mid beegnayd oo qof u taallay oo la yaqaano lagu iibiyo zarcigiina isna sidoo kale u ahaa baan soo marray tanuna marka waxaa weeyaan mid iyadu go-an oo timir ahoo laakiin beeggeeda aan la aqoonine tuulkeeda uun la arkaayo in mid beeganoo qof kale u taale lagu iibiyo a marka in la yaqaano isla ekaanshahoodabaa hardi ah naha can bayci subrati min atamr laa yuclamu makiiluha aw alatii laa yuclamu makiiluha bilkayli اlmusamaa beeg la magacaabay oo intaasoo kiilo layidha ama intaasoo faraasilado intaasoo tan waxyaalahaas la yidhao min atamri timira in lagu iibiyo rawahu muslim wa can macmar bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhu qaala innii kuntu asmacu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allaan maqli jira yaquulu isaga oo leh alطacaamu biطacaami mila bimil wa kaana طacaamunaa yowmaidin shaciir rawahu muslim cunto cunto lagu iibiyaayo waa inay isla ekaato kana marka cunto oo dhan anwaacdii uu xadiidkii hore sheegay iyo kulli wixii cunto oo dhan kanaa wada keenay laakiin wuxuu leeyahay acaam waxaan kolkaa waxaan cuni jirnay acaam u naqaanay wuxuu ahaa shaciirtu ahaa shaciir iyo timir iyo kulli marka wixii la cuno oo dhan kolkii cunto cunto lagu iibinayo isku noocna ay tahay waa inay isku mid noqotaa haddiise nooc uu kala gadisan yahay oo iyadu kolkaa la kala badin karaa ayb rawahu muslim وعn فضالة بن عubayd رضي الله تعالى عنه qال اشhtaraytu yومa khaybr maalintii khaybar baan waxaan iibsaday qilaadatan muriyad baan iibsaday bihna caشhara dinaaran labiyo toban dinaar baan ku iibsaday muriyadaasoo fiiha dahab وakharaز kharaskuna wax kuwa kusa laga taxa weeyaan isugu jirta fafasaltuhaa markaasaan kala bixiyey oo gaar u kala maray fawajadtu fiiha akara min itnay cashara diinaaran dahabkii iyada ku jiray baan waxaan ka helay wax ka badan labiiyo toban diinaar fadakartu dalika linabiyi sala alla alay slam markaasaa nebiga u sheegay arrintaa faqaala markaasuu yidhi laa tubaacu xataa tufsal xataa tufasal ilaa la kala saaro oo gaar loo kala maro oo inta dahabkaa gaar loo miisaamo yaan la iibinin xaram weeye marka rawaahu muslim ile kolkaas wuxuu ku iibiyey dahab dahab lagu iibiyey oo kala badan oo weliba nooc kale oo ziyaadihina ula sii jira bay ahayd xaraam weeyaan markaasuna wacan samurata bni jundubin radia allahu tacaala canhu ana nebiya sal ly slam nahaa can bayci alxayawaani bilxayawaani nasii'ah wuxuu reebay in xoolo nool xoolo nool lagu iibiyo oo ayna tahayna dayn ay tahay midkood uu muajal yahay daynta ama salafka iyo iibku waa kala laba iibku waxaa weeyaan shaygaasaan shaygaa kaagaga iibiyey kanna waxaa weeyaan salafkuna waxaa weeyaan waxaan kaa iibiyey wax noocaas iyo noocaas iyo noocaas ahoo dayn ugu aho anigu aan keenayo dayntuna waxaa weeyaan qofku inuu yidhaaho intaas iyo intaas amaahi waa kuu keenaya oo iyada nafteedii uu soo celin doono marka kolka uu leeyahay xayawaan xayawaan lagu iibiyey iyo kuwa sidaas oo kale iyo uu leeyahay iyo ribadii aan soo marayna iyo kolkuu lahaa waa inay yadan biyadin ay tahay midda amaahdii iyada kuma jirto amaahi muxuu ahaye muxuaha boqol kiis oo bariisa amaahi waan kuu keenaya waa gaarkeeda boqol kiisoo beriisahoo bakhaarkaaga ku jiraan boqol kiisoo bakhaarkayga ku jira kaagaga iibiyey oo hadha waan keenayona waa kala waa laba mas'alay kala yihiin taasaan weya mid aan bannaanayn ayb wuxuu nahiyey nebigu sala allau alay wasalam xoolo nool oo la isku iibiyo oo laakiin dayna midkood uu dayn yahay raximaka allah ayb awrkaygii hebel ahaabaan awrkaagan kaa siistay oo kolkaa awrkaaguna aanu joogin baadih jiro oo kana aad gar qaadato ood la tagto kana aad leedahay beriya baan keenaya taas weeyaan marka rawaahu alhamsatu wa saxaxahu tirmidiyu wa bnu ljaruud waana sidaa uu sheegay waa saxiix saxaxahu alalbaniyu fi saxiix aljaamic asagiir lihayrih وعn بن cmر رضي الله تعالى عنهma qala samictu rasuul الlah صلى اه عليه وسلم yquul إda تbاayacتm bالciinة وأkhadتm أdناab البqر وraضيتm bالزرع وتركتm الجiهاad sلط الله عlaيكm ذuلا lا ينزعه حتى ترجعوu إlى diiنiكم ayb kolkaad ciina wax ku kala iibsataan oo lo-da dabada aad qabsataan oo beerta aad raalli ku noqotaan jeclaataan oo aad jihaadka ka tagtaan saddexdaa afarta arrimood markaad isku dartaan sallata allaahu calaykum alla wuxuu idinku dirayaa dullan dulli buu dusha idinka saarayaa laa yansicuhu aanu idinka qaadaynin xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiinna aada uga noqotaan afartaa arrimood mid waxaa waa mucaamalo xumo xagga iibkii ku saabsan miduna waa baadiyannimo iyo xoolo dhaqasho miduna waa beereley in beereley la noqdo oo aryaafta la dego midna waa ta ugu darane waa jihaadkii oo faraha laga qaado gaaladii say doonaan dadka muslimiinta uu iyagu u galayo oo soo weerarayo oo qof waliba sacahiisii iyo beertiisii iyo baadihiisaasuu u baxayoo iyo dukaankiisa iyo oo wax jihaad la yidhaah iyo gaalada aan iska celinayba aan meesha lasoo dhiganin afartaa markaad isku dartaan alla wuxuu dusha idinka saarayaa dulli aanu idinka dulqaadayn xataa diintiinna aad u noqotaanoo diintiinna aad noolaysaan oo mucaamaladiinna dhexdiinna ana aad wanaajisaan jihaadkiina aad noolaysaan aad muxuuaha dowladnimadii iyona xajisaan oo reer magaalo noqotaan ayib ciina marka maxaa la yidhaahaa ciina waxaa la yidhaahaa waa nooc faasid oo mucaamalaadka faasidkaa ka mida weeyaane waxa weeyaan siduu kanu ku fasiraya wuxuu leeyahay an yabiica silcatan bihamanin macluumin ilaa ajal qof baa qof ka iibinaya qiimo la yaqaana buu kaga iibinayaa oo hadhow uu keeni doono oo dayn ku ah uma yashtariyahu min almushtari biaqala inka yar in ka yar uu haddana kaga soo iibsado liyabqa alkaiiru fii dimmatihi qof muxua taajir ah yaa qof kale alaab ka iibiyey oo lacag muxuu ahay kaga iibiyey dayna kaga iibiyey markaasuu isla iyadii badeecadii yuu intuu kaga iibsaday in la-ag uu yidhaaho adagu lacag ma haysatide anaa lacag haye aan kaa iibsada alaabtii shalay aan kaa iibiyey oo lacag aan ku siiyo hadda naqdi aan ku siiyo oo markaa muxuu ahaye badeecadii marka intaa iusi marka isagoo maalan kolkii hore laba boqoloo kunbu yuu kaga iibiyey oo dayna markaasu wuxuu dhahayaa boqoliyo konton baan hadda kaaga soo ceshanaya boqoliyo konton naqdiaan hadda ku siinayaa konton baan kugu lahaanayaa bas shaygii isaga ahaa weeyaan kaas weeyaan marka ciinadu ciinadu middaas weeyaan marka waana taxaayul oo muxuu ahaye maalkiisii lacagtiisii uu qofkan ku lahaa oo iyadii isku iibiyey weeyaan oo kalana badan ninkan isaga wuxuu ku lahaa laba boqol buu ku lahaa boqol iyo konton yuuna kaga iibsaday saasa ilan macnihii uu noqonaya ayb markaad ciina marka sidaa wax ugu kala iibsataan qolyo tujaarta sacuudiyiinta sidaasoo kale laga sheegayo nin baa waxay dhaahaan weydiisanaya nin amaah weydiisanaya markaasuu wuxuu hi haatan lacag ma hayo lacag naqdiya ma haye badeecad baan ku yaan muxuu ahaye ku amaahinayaa oo aan kaaga iibinaya amaah kaaga iibinaya markuu ka iibiyo lacagtii badeecaddii badeecaddii markuu dayn kaga iibiyo yuu dhahaya urmaa rarari kartid oo dhibaatadeeda iyo bay ku keenanaysaa badeecadii anigaa kaa iibsanaya si aad lacag aad u hesho aad wax kale iyo ku iibsato oo raasumaal ka dhigato badeecadii marka aniga igu soo celiyo anaa lacag hadda ku siinayo oo kaaga iibinaya marka lacagtii hore ka yar buu kaga iibsanaya waa mid dhacdo oo jirta baa layidhaha hadda aad aad iyo aad u badan marka taas weeyaan midda ciinadu marka kolkaad ciinadaa wax ku kala iibsataan xataa zamani saxaabay ka dhacday saxaabi la dhihi jiray zayd bn arqam radi allahu tacaala canhu yaa sidaasoo kale wax ku iibsado haweeney intuu hulaam ka iibsaday uu hulaamkii haddana mar labaad ka soo iibsaday lacagtii hore lacag ka yar kaga soo iibsaday markaas kolkii caaisha loo sheegay bay waxay tihi u sheega zayd ibni arqam radi allahu tacaala canhu hadduuna arrintaa ka noqonin jihaadkiisii maca rasuulillahi sal alla alay slam inuu buray markaas xadiidkan oo kalaysa iyaduna warisay marka kolkaad ciina wax ku kala iibsataan oo lada dabada qabsataan oo beerta aad jeclaataan qof waliba yaambadiisa intuu tunka saarto beertiisa usii kalahayo oo jihaadkana ka tagtaan alla wuxuu idinku dirayaa dulli aanu idinka dulqaadaynin oo dulligaasna marka uu ka mid yahay gaaladii oo marka idinka adkaato oo idin qabsato oo idin dullaysato oo muxuu ahaaye masaajideenna ku kaakaadido oo masaaxibtiinna dhulka la dhacdo kaba ugula joogdo sida jirta hadda sida hadda jirta masaaxif masquul lagu xereeyo makhaasin looga dhigay iyo masaajid muxua gaaladu ay ku xaarxaareen iyo baa la arkay oo jirta oo waaqicah markaas dulli sidaasah iyo dhallinyarada muslimiinta ah gaar ahaan soomaaliyeed ee taaliim u doonanaysa dhulalka gaalada ee kenya iyo ugandha iyo meelayagooda iska dhiibaya oo la yidhaaho ku joogsada musxafka ku joogsada qofkii musxafka isku taagana marka kolkaas la siinayo muxuu ahay iskaba shirki la siinayo kii kalena la dhahayo beenaala taa horood iska tagado diintaadii diintaadaad rabtaay diintaadii iyo isku heli maysid iyo dulli saasabu marbog baa hadda ka Ha. xadiidkankadu wuxuu hadidayaa dadka muslimiinta ah marka ay noqdaan xoolo dhaqato iyo ee baayac mushtari guri weyn oo faa'iide iyo ribi xun daba joogo oo aan ilaalinaynin cuquudda sharciga aan ilaalinaynin iyo beeraley iyo markay noqdaan oo jihaadka faraha ay ka qaadaan oo diintoodii inay nooleeyaan oo dowladda islaamka ay xoojiyaan ay ka seexdaan waxa ku dhici doona waana tuu rasuulku sala allahu alayh wali slam uu sheegayuna hadda way ku dhaceenoo ilaa azmina horeba waa ku jiraan waana tay gaalada marka dhulkooda intay qabsatay ay dullaysatay dulliga hadda ay ku jiraan xataa kuwa dawlada isku sheega oo calama loo saaray kolay ku tahay gaaladu ay dusha ka ilaashato oo da- gaaladu ay ku tasarufto oo wax qiimo ayna ku lahayn oo majaalaadka dawliga ay ku yihiin mustadcafiin ay ku yihiinoo yahuuddii alla subxaanahu wa tacaala dulliga uu ku xukumay kolay ku tahay ay iska celin karid ay yihiinoo dhulkoodii bartankooda intay xoog ku qabsatay ay intoodii kalena hadidayso oo maalinba in wax ku darsanayso oo ee, muxuu ahay dulligaas hadda marka ay ku jiraan ilaa ay iska daayaan waxan ay samaynayaan oo ay hagaajiyaan naftooda ay hagaajiyaan oo diintoodii usoo noqdaan oo ee, maxaa diintoodii ay nooleeyaan oo gaar ahaan jihaadka ay xoojiyaan alla ma subxaana wa tacaala dulligaa kama bixinayo wallahu subxaana wa tacaala yaquul in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim alla dad xaaladda ay ku jiraan kama bedelo ilaa horta waxay ku muteen arrintaa ay ku muteenoo naftooda fasaadka iyo xumida ku jirta ay la iska bedelaan alla dulligaa kama qaadayo marka waxba muslimiintu ee, yayna rajaynin wax kale majlisulamni wax la yidhaahiyo united nations wax la yidhaahiyo ururo kale oo la sasamaysto oo la galgalo iyo mu'tamara la sansameeye shirar la sansameeye iyo waxaas oo dhan waxba u tari maayo inta ay wixii dulligankadaa u keenay ay ku jiraan ayna weli ka tooba keenin waxaabase hadda iyadu aad iyo aadba intaa ugaba sii xun ka tagiddaa jihaadkii laga tegay jihaadkii oo lalaba dagaalamo jihaadkii oo lala dagaalamo oo dad culimo lagu sheegaya ay la dagaalamayaan oo leeyihin wax jihaad la yidhaahba ma jiro nin baaba waxaa laga sheegay inuu yihi afdalu ljihaadi alyawma tarku ljihaad jihaadka maanta ugu fiican waxa wey in jihaadka la iska daayo mal haddii kolkii madaxdii iyo dadweynihii iyo ay iska daynayeen ay faraha iyagu ka qaadeen ay ka fadhiistadeen ay ka wahsadeen iyadu waxa waaba fududaan lahayd haddii ahlu cilmigoodii jihaadka ku guubaabin lahaayo ay jihaadkiiba ka nahinayaanoo jihaad wax la yidhaahba ma jiro oo jihaadba sharci ma aho waxyaala ay leeyihiin waaba lagu dambaabaya haddii gaalada lala dagaalamo oo gaalada la iskama celin karo oo waxyaala sidaas ay dadka ugu sheekaynayaan bal ka warrama inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun musiibadii marka hadda ugu weynayd musiibadii ugu weynayd ayaa hadda dadka muslimiinta haysata oo ku habsatay ilaa ay waxaas ka noqdaan oo ka tanaasulaan oo jihaadkii ay nooleeyaanna muslimiintii khayr ma rajaynayaan waa doqonnimo hadday rajeeyaan waa kay soomaalidu ay yidhaahaan maxaa ahaa doqoni qufacday meel laga raacayna ma garanayso jiradan wixii kuu keenay muxuu ahay intay garato inay iska dawayso qofka doqonta la yidhaaha ee maangaabkii ma garanayo kii oo kale marka la mid yihiin jiradii waa arkaan oo belada haysata way arkayaan laakiin xaggee uga timid xaggee uga timid maxay kaga bixi karaan ma ay garanayaan ilaa jiradu meeshay uga timidna waa tan uu sheegayo rasuulka allah sala allahu alayhi waalihi wasalam taasunbay marka kaga bixi karaan dulliga ay kaga bixi karaan waa inay jihaadkii nooleeyaan qof waliba marka xadiidkan kada qalbigiisa si gaara ha ugu dhigo maskaxdiisa si gaara ha u gashado dulligaas inaan alla aanu ka qaadaynin ilaa waxay dulligaa ku kasbadeen oo mucaamalo xumada iyo hunguri weynanka iyo naxariis la-aanta iyo reebaadiyanimadii iyo ilbaxnimo la-aanta iyo ay ka tageen wixii dowladnimadii iyo ay ku heleen iyo daga- dadaalkii ay ka tageen iyo muxuuha jihaadkii ay ka tageen ilaa ay waxaas ka soo noqdaan oo jihaadkii nooleeyaan oo mucaamilkii dhexdooda ay hagaajiyaan oo dowladnimo dowlad islaamiya ay dhistaan oo khilaafadii islaamiyada ahayd soo celiyaan inayna dulligankada ka baxaynin dulligankada inayna ka baxaynin inaa lilahi wa inaa ilaa raji xadiidku marka aad iyo aad buu u kululyahay aad iyo aad buu u kululyahay dulligii waa lagu dhex jiraa dawadiisiina waa taa uu sheegay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam oo diintii oo loo noqdo ah diinta oo noqoshadeeduna marka ma aha masaajid waaweyn oo la dhidhisi iyo jaamicad la sansameeye iyo kutub la alifi iyo sharidyo badan oo muxuu ahaay adduunka laga buuxiyo qaylo fara badan isugu daray iyo kutuba aad u fara badan oo qaarkood wax yaryar oo kutubo yaryar oo adduunyada laga buuxiyo iyaga naftooda macaash inta badan lagalaga dayayo oo waxa ku yaalayo qaarkood uu wax laga yaqiiqsada uu yahay iyo waxyaalahaas ma aha diintii runta ahayd ee sax ahayd oo loo noqdo oo camalan wa cilman labadaba loogu noqdo taas mooyaane dulligankada wax kaloo lagaga baxayaa ma jiro xadiidkan kadana waxaa wariyey abu daawuud min riwaayati naaficin canhu yani can ibni cumar wa fii isnaadihi maqaal waliaxmeda naxwuhu min riwaayati caطaa caطaa ibn abi rabax وrijaalhu hiqaat waصaxaxahu ibnu اlqaطaan waana sidaa ibnu qaطaan uu sheego xadiidku waa صaxiixo صaxaxahu asheikh اlalbani fi saxi jaamic الصaغيr wa silsilaة alaxaadiiث الصaxiixa xadiidka maqaalka uu sheegayaayo uu leeyahay riwaayada ibni cumar ee naafic miduu wariye maqaal baa ku jira wuxuu leeya lianna fii isnaadihi aba cabdiraxmaan alkhuraasaani wasmuhu isxaaq caطaa alkhuraasaani buu isaguna ka wariyey qaala dahabiyu fi lmiisaani hada min manaakiirihi ninka caطaa alkhuraasaani la yidhaahana nin mukhtalita buu ahaayo aakhiru cumrigiisa xifdigiisu uu xumaaday marka waxaa ku jiraayo waxaa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jiraa kaa weeyaan wlaxmeda naxwhu qala musanifu cindii ana alxadiid aladi saxaaba ibn qaطaan macluul xadiidka ibn qaطaan uu saxiix ka dhigayaayo macluul weeyaan bu alxafid ibn xajar yidhi liannahu la yalzamu min kowni rijaalihi hiqaat an yakuna صaxiixan liana alacmasha mudlis walam yadkur samacahu can caطaa caطaء yuxtamalu an yakuna huwa alkhuraasaani caطa uu sheegaya caطa ibn abrax inuu yahay caطa alkhuraasaani inuu yahay ma kala cadda fayakunu min tadliisi الtaswiya بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث الأول وهو المشهور marka xadiidka koleyba labadaa طariiq mid waliba wuxuu leeyahay dacfigaasuu leeyahay laakiin xadiidku shawaahid kale iyo waxbuu ku xoogoobayo waa صaxiix oo sheekh اlalbani wuu صaxiix yeelayaa وعan abi umamةa radي الlahu taعalى عanه عan النabiي slى الlه عليه alي وsلم qaal man shafca لأkhiihi shafاacة فأhdى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناaده مقال waana xسن xadيiثkan kdu wuxuu xadiidkuna leeyahay qofkii walaalkii u shafaaco qaada shafaacadana ergada ayaa shafaaco la yidhaahaaye yani qof uu dani kaga xidhnayd uga soo dhammeeya oo ula hadla oo macrifo iyo qaraabanimo iyo jaah uu agtiisa ku leeyahay intuu adeegsado qof dantiisii qof kale ka dhammaysan karila isaga uga soo dhammeeya oo markaasna uu isaguna kolka u abaalgudo hadiye uu u soo hadiyeeyo fii muqaabili shafaacati oo u aqbalo hadiyadaa uu qaato wuxuu la yimid baab weyn abwaabu ribaa jaahiisiibuu marka iibsaday marka waxaa la raba waxaasoo kale dar alla uu qofku u sameeyo inaan wax muqaabil ah aanu ka qaadanin ayb sidii qofkii cilmiga aad u barta dar alla aad u barta iyo sida qofkii aad muxuu ahay wax aad ugu tarto dar alla aad khidmo ugu qabata iyo hadduu wax ku siiyo oo taas muqaabilkeeda uu ku siiyo waa inaadan ka qaadanin marka tanu kuma jirto xadiidkii ibnu cumar aan soo marray ee dhahayay wixii lagu siiyana ha diidin waxbana qofna ha weydiisanin marka kan oo kale iyo kuma jiro waa diidayaa kan oo kale ilaan marka wuxuu noqonayaa muruu'adiisii oo uu iibsaday bay noqonaysaa iyo diintiisii oo iibsaday bay noqonaysaa man shafaca liakhiihi shafaaca qofkii u ergeeya walaalkii u ergeeya faahdaa lahu hadiyatan calayha uu iyada hadiya ugu soo hadiyeeyo hadduu awal hore kuu soo hadiyen jiro saaxiibtinimo idinka dhexayso awalba munaasabaadka iyo muxuu ahay uu hadiya kuu keeni jiray markay badaaca usoo degto iyo kolkuu safar ka yimaada iyo kolka waxyaalahaas iyo hadiyo uu kuu keeni jiray marka taasuna iyaduna kuma jirto laakiin qof aan awal hore xidhiidh idinka dhaxaynin oan hadiya kuu keeni jirin oo kolkii aad qofkaas arrintaa usoo dhammaysay uun muxuu ahaaye hadiya kolkaa kuu soo diray qaala khalaas kolkaa waxaa weeye oo kolkaasna uu ka aqbalo faqad ataa wuxuu la yimid baaban cadiiman min abwaabi alriba albaab weyn oo albaabada ribada ah yuu qofkaasu la yimid xadiidka abu daawuud baa wariyay iyo axmed wa fii isnaadihi maqaal waana xadiidku saxiix weeyaan oo asheekh alalbani wuu saxiix yeelay fii saxiix aljaamic sagiir wa mishkaati almasaabiix wa irwaa'i alghaliil wgaayat almaraam intaasba wuu ku saxiix yeelay wa hayriha wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radi allahu tacala canhuma qaal lacana rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam alraashiya waalmurtashi rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa saxaxa wuxuu nacladay rasuulka alla sala allahu alayhi waaalih wasalam laalush bixiyaha iyo laalush qaataha laalush bixiyaha iyo laalush qaatahu labadaba nacladay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam rawaahu abu daawuud oo tirmidiyu wa saxa waana saa uu sheegay xadiidku waa saxiix ayib wa canhu radia allahu tacala canhu ana nabiya sal alla alay slam amarahu cabdullahi bni cumar ibni camr taala canhu nebigu wuxuu amray buu leeyahay an yujahiza jeyshan inuu jeysh qalqaaliyo jeysh baxayay uu inuu sahaydii iyo gaadiidkii iyo wixii isagu isku hagaajiyo yuu u xil saaray fa nafidat ilibilu geelii baa dhammaaday geelii la hayay waa dhammaaday ee dadka gaadiidka looga dhigayey fa amarahu wuxuu faray an yaaquda inuu ku qaato calaa qaraa'isi asadaqa qaalmaha zakada zakada la keeni doono geeleeda inuu kusii qaato amaha ugu sii qaato qaala fakuntu aakhudu albaciira bilbaciirayn ila sadaqa ila ibli sadaqa waxaan qaadan jiray neefka geela baan laba neef oo geela kusii qaadan jiray oo geela zakada loo keeni doono ah awr baan ka qaadanaya qof ka iibsanayaayo geela la keeni doono zakada loo keeni doono laba neef oo in laga siiyo saasaan ku qaadan jiray buu leehay rawaahu alxaakimu waalbayhaqiy wa rijaaluhu iqaat rijaaluhu hiqaat sidaasuna yidhi xadiidka rijaaluhu hiqaat hadda ka hor maar dhaweyd waa kaan sheegaynay ee alxaafid ibni xajar nafsigiisa uu lahaa xadiidka hadday ruwaadiidku hiqaad yihiin kama laasimayso inuu matnigiisu saxiix u yahay oo marka waxyaalo kale shuduud iyo muxuu ahaay cillooyin iyo inuu ka fayoobaada baa la rabaa xadiidku wuxuu saxiix ku noqdo ragga oo wada hiqaada keliya ma aha wuxuu leehay shan sharti iyo buu leeyahay qarra matniga ay u noqdaan qaarna sanadka ay u noqdaan marka xadiidku wuxuu leeyahay waa saxiix rijaashiisu hiqaad weeyaan alxaakim iyo bayhaqi baana wariyey wuxuu labadood waxayna ka wariyeen can ariiqi maxamed daara qutni wa saxaxahu daara qutni saxiix buu ka dhigay wa xasanahu alarnaa'uud shucayb alarnaa'uud fii tacliiqi calaa zaad almacaad isaguna xasan buu ka dhigay laakiin intoodaas oo dhanba waxaa khilaafay sheikhu lalbani waa khilaafay oo daciif buu isagu ka dhigay oo daciif abi daawuud wa mishkaati almasaabiix yuu daciif kaga dhigay muxuu ahaayey ibnuqayimna isaguna zaad ulmacaad xadiidka waa ku daciifiyey oo waxaa ku jirta buu leeyahay jahaala iyo idiraab baa ku jira jahaala iyo idiraab baa ku jira marka xadiidkan kada waxay isku raaceen ibnulqayim iyo sheikh alalbani waxay isku raaceen inuu daciif yahay waa daciif marka xadiidkan kol hadduu xadiidku daciif yahayna xadiidkii aan soo maray ee nahiyinayay in xoolo nool la isku iibiyey iyagoo midkood uu maqan yahay kan xadiidkii kama hor imaanayo marka hadda kan isagu waxaa ku jira hadduu saxiix ahaan lahaa xoolo nooloo laisku iibiyo oo la kala badiyo midkoodna uu maqan yahay baa ku jiri lahayd oo inay bannaanta ay keeni lahayd laakiin waxaa taantada xadiidkan kada baan sugnayn oo xadiidkanu daciif weeya kii horaa marka saxiixa wa can ibni cumara radia allahu tacaala canhumaa qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam can almuzaabana an yabiica tamra xaa'iطihi in kaana naklan bitamrin kayla wain kaana karman an yabiicahu bizabiibin kayla wain kaana zarcan an yabiicahu bikayli طacaam naha can dalika kulihi muttafaqu calayhi xadiidkan xadiid la macnaa baan soo marray laakiin kan wuu tafsiiliyey kii aan soo marraysa isagu ma aanu tafsiilinin wuxuuna leeyahay wuxuu reebay rasuulka alla sala alla alay waslam can almusaabana musaabanaduna maxay tahay musaabana iyo muxaaqana oo kala gedisan oo midna ay tahay geedaha midna ay zarciga tahay baynu soo marray haddase intii oo dhan buu musaabana ilaa macnuhu oonu isku mid lafdiga kala duwanaa mooyaane musaabanuu nahiye musaabanana waa kaan sheegnay in asalkeedii min azabni waxwa dafcu riixiddaa in laga keenay leanno labantada qofee ee muxuu ahay waxaan kada kala iibsanaya qofba qofka kale dhan uu riixaya oo wuxuu leeyahay waxaana weeyaan an yabiica hamara xaa'iqihi bustaantiisa midhaheeda inuu iibiyo in kaana naklan hadduu timir yahay bitamrin kaylan timir hore oo beegan uu rutabkii geedka ku yaallay ku iibiyo wa in kaana karman hadday beertiisu cinab tahayna an yabiicahu inuu ku iibiyo bizabiibin kayla zabiib beegan oo qof kale usii yaallay inuu ku iibiyo muxua cinabkii geedka ku yaallay wa in kaana zarcan hadduu beer yahayna an yabiicahu biacaami kayl acaam beeganoo hore inuu ku iibiyo kii sabuulka ahaa ee geedka ku yaallay nahaa can dalika kullihi intaasoo dhanba waa reebay xadiidkuna waa muttafaq calayh waase kaan hadda ka hor aan nidhi arrintantada waxaa laga soo reebay midka caraayada la yidhaho iyadu way soo socotaa baabkeeda soo socda ayb marka hadda ka horna waxaanu soo marray kolkii cunto cunto lagu iibinayo noocuna uu isku mid yahay in loo shartiyo in la ogaado inay isla eg yihiin waxba isdheereen marka kanna midhihii geedka ku yaalla ee qiyaas uun lagu la qiyaasay iyo midho hore oo beegnaayo qofka usii yaallay hadhow inay isla ekaanayaan iyo in kale yaan la ogayn xadiidka soo socdaabana cillada ayaa sheegi doona wacan sacd bni abi waqaasin radia allahu tacaala canhu qaala samictu rasuula allahi sala allau aleyh waali wasalam rasuulka allaan maqlay wa su'ila isagoona la su'aalay can ishtiraa'i rutabi bitamr rutab lagu iibiyo timir lagu iibiyo rutabku waa marka ay qoyan tahay geedka ku talle fashaqa ay tahay ee kala siisiibmaysa weeyaan tamriguna mid qallashay oo hore weeyaan faqaala markaasuu yidhi ayanqusu rutabu idaa yabis ma isdhimayaa rutabku marka uu qallalo qaala qaaluu nacam haabay yidhaaheen fanahaa can dalika markaasuu ka nahiyey markaasuu ka nahiyey islama eke hadda waxaa lagu qiyaasay inuu intaa noqonayo inuu intaas geedkan kada rutabka ku yaalla intaasoo muxuuha tan inuu yahay baa lagu qiyaasay laakiin kolkii marka inta la wado qoraxda oo qalalo oo dhacanka uu muudsado waa isdhimayaan ayb rawaahu alhamsa wasaxaxahu ibnu lmadini cali ibnu lmadini baa saxiix yeelay watirmidiy wa ibnu xibbaan waalxaakim intaasoo dhan baa xadiidka saxiixa ka dhigay waana sidaas ay sheegeen oo xadiidku saxiix weeyaan oo saxaxahu alwaadici fi saxiixi اlmusnad walalbani fi saxiix ibni maajah وإrواء الغليل وأxاadيث البyوع وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى اه عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالdين رwاه إسحاq إسحاq بن راhوyة والبزاr yaa labadooda مسند ku wariyey بإسناad ضعيiف isنaad oo ضaciifayna ku wariyeen waana sidaa uu sheegay oo xadiidkan ضaciif weeyaan macnuhuna waxaa weeye wuxuu reebay dayn dayn lagu iibiyo dayn dayn lagu iibiyu reebay oo dayntan hebel ku lahaa baan kaagaga iibiya taadigu lahayd sidaas marka muxuu ahaaye laba shay oo mid waliba uu dayn yahay in la isku iibiyo kaasuu nahiyey buu leeyahay wuxuuna ku fasirayaa maalan waxaa weeyaan an yashtariya arajulu shay-an ilaa ajal wa idaa xalla alajalu lm yجid ma yqضي bه fayquul bicniihi إilى أjل أخrى bزiyaadaةi شhayءi fayabiichu wlaa yجrي baynahma تaqaabض xadيث dln alى tacliim dalik marka yani waa ta lagu magacaabo baasha ay yidhahaan kambiyaalaha ka yidhahaan oo kale iyo weeyaan waxaa weeyaan buu leeyahay siduu ku fasirayo mxa بn اlأثir الjزrي fi nihaaya fi غarيb الxadيiث waxaa weeye qof baa qof shay dayn kaga iibinaya markii muddadii la gaadho wakhtigii la gaadho buu dhahayaa oo wuxuu ku gudana uu waayo iib kale hadda iga iibiyo lacag kaleoo dulsaarah igaga iibiyo muddo kale ii qabo kaas weeyaan buu leeyahay marka kolley xadiidkan waa daciif isagu xadiidkanu daciif weeyaan oo isagu daliil marka uma suubado ayib xawaaladu iyadu marka way imaan doontaa baabu ruksati fi bayci alcaraaya wa bayci alusuuli waathimaar ruksada la ruksadeeyey caraayada iibinteeda iyo geedaha oo la iibiyo oo midhihii ayna la soconin ama la socdaan iyo midhahoo la iibiyo saddexdaasuu ka hadlayaa baycu alcaraaya wa baycu alusuul yani alashjaar wa baycu athimaar biduuni alashjaar labadaasuu ka hadlaya saddexdaasuu ka hadlayaa caraayada marka iyada waxaa la yidhaahaa waa jamcu cariya oo cariyana waxaa weeye waa geedaha la ismaaliyo geedaha la ismaaliyey weeyaan sida oo reer baadihu xoolaha ermaan isu maaliyaan isu cariyeeyaanoo la yidhaaha neefkan kada jilalka kaga baxo oo cid xoolihii ka guran yihiin qof xoole ay urmaan yihiin uu yidhaaha sacankada carruurta ugu caddaysta ama hashantada ama ridantada kaas waxaa la yidhaha maniixa la yidhaha xoolaha sidaas oo kale la isu maaliyo marka dadka beeralaydihina taasoo kale yaqaanaano inuu yidhaaho muxuu ahaayey halkaas hegtaarkaas maxaa idinka goosta waxa ku yaalla midhaha ku yaalla ka goosta dad beer aanay u bixin ama beertii ka go'day ama reer baadiiba iska aho abaaristay iyo qaramadiisii iyo uu yidhaaho way yaqaanaan kuwa beeraha leh basaatinta la yidhaaha carabtuna iyaguna way yaqaanaano tobankaa geed midhahooda ama halkaas muxuu ahaayey jariib inta ku taalla ka goosta waan idin caariyey sanadkan kale taas ay yidhaahaan wey taasaa marka caraaya la yidhaaha marka qofka muxtaajka ee sidaas oo kale geedaha maalkaa loo siiyey ee nin kale beertiisa ku taalla ee nin kale uu siiyey waxaa loo banneeyey midhahaas isaga ee geedka ku yaalla inuu iibsado oo qof timir hore u sii taallay oo tiisu ay beegan tahay inuu kaga iibsado isaga hawlyareen loo hawlyareynayo isaga muxuu ahay le wuxuu u baahan yahay wuxuu hadda cuna buu u baahan yahay kiina waxaa laga yaabaa intuu soo ga-ayo iyo inuu inuu daaho oo aynu sugi karaynin dad baahan ay yihiin ninkaa lahaa beerta lahaana wuu ku dhiboonaya inay maalin walbaba usoo doontaan oo geedihii iyo beertii ay soo galaan iyo taasaa marka loogu ruqsadeeyey inay iibsadaan ayb marka wuxuu leey can zayd bni haabiti radi allahu tacala canhu ana rasuula lah sal ly slam rakhasa fii bayci alcaraaya an tubaaca bikharsiha kaylan muttafaqun calayh wuxuu rasuulka alla sala allahu alayh wali slam u ruqsadeeyey caraayada in la iibiyo waa tan soo marray caraayaduna macnaheeda eh rakhasa fi lcaraaya an tubaaca in lagu iibiyo bikharsihaa qiyaaskeeda oo kaylan oo kayl hore oo sii beegnaa oo qof kale uu haystay oo timir hadda kahor uu go'day ah kaa inuu ku iibsado yuu u banneeyey marka waa istina weeyaan tii aynu soo marray maxaaqalada iyo kuwiibay iyadu mustasni ka tahay ruqsadana sideeda waxaa la yidhaha asal hore oo xugun gaara leh wax laga takhfiifiyo isaga istina ahaan looga soo reebay baa la yidhaahaa marka tanu ay ka baxsantaho taa kuma jirto walimuslimin rakhasa fi lcariya cariyadii buu banneeyey yaahuduhaa ahlu lbeyt ay qoysku qaadanayaan bikharsihaa tamran qiyaaskeedioo timir ay ku qaadanayaan yaakuluunahaa rutaban ay rutabannimo u cunayaan qof isagu timir hore haysta oo timirtan cusub xiisaynaya isagii dadkiisii oo ayna weli timir u gu'in oo marka isaguna timir hore haysta oo raba middantada cusub haysta ee middantada cusub raba iyo kii oo isagu miskiinka ahayoo middantada lagu sadaqaystay oo isaguoo isaga baahan mid haddaba jaahis ahoo diyaarahoo uu gurigiisa dhigto haddaba uu furto labadaasaa midkaa midkood walba faa'iiday u tahayoo waa loo ruqsadeeyey inuu iyadoo rutab oo geedkii ku taalla yarxamuka allah mid iyada sideedii iyadii oo kale nooceedii oo kale hobeega oo qof kale u taallay inuu kaga sii iibsado laakiin waxaa weeyaan qadar bay iyaduna leedahay xadiidka soo socda yaa qadar u sheegaya وعn أbي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuل الله صلى اه سلم رخص في byع العرايا بkخرسha من التمر فيma duna خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عlيه intaasu ku daray marka qadarka laga badin karaynin شhan وaسقi ama شhan waسقi wax ka yar buu yii شhan waسقi marka wax ka badan ma iibin karo hadday timirtaa lagu sadaqaystay ay fara badan tahay ilaa shan wasqi marka waa ka iibin karaa kharsigeedii oo qiyaaskeedii oo timir qof kale haystay waa kaga iibin karaa wax kasii badanse ma iibin karo muttafaqun calayh ilan kol hadduu mxua shan wasqi oo timira hadduu helay hani buu noqday oo dadki intay sakadu ugu waajibi jirtay in la-eg buu helay ayb miskiinimadii waa ka baxay marka wa can ibni cumara radi allahu tacaala canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sal ly slam can bayci himaari xataa yabduwa salaaxuhaa naha albaa'ica waalmubtaac muttafaqun calayh marka waa ka soo baxnay caraayadii iyado waana garanay xukunkeeda waxaa marka tarjamadu ay saddex shayba ahaydoo geedaha iibintoodii baan marka hadda soo gallay iyo midhaha iibintoodii xadiidkan marka wuxuu ku saabsan yahay midhihii geedka saaraa iibintoodii oo yacni caraayadii aan ahayn midhaha geedka saaran oo midho lagu iibiyo isagao xukunkiisa horaan uga soo baxnay oo inay caraayada wixii aan ahayn ayna ku bannaanayn waan soo marray laakiin midhihii geedkii saaraay oo lacag lagu iibinayo maalan weeye kankadu midhaha geedka saaran marka lama iibin karo lacagna laguma iibin karo ilaa ay bislaato oo yacni bislaadka ay bilowdo oo waqti la cuni karo ay noqoto oo midabkii ay iska beddesho cordaanka markay ahayda iska beddesho mooyaane hadday tahay masake ay tahayna waa inay caddaato hadday cinab tahay ay madoobaato siday ku bislaato hadday timir tahay ay guduudad mid walbaba marka midabkii inuu isbedelo wey oo cordaannimadii ka baxdo oo la ogaado inay aafadii dhaaftay ayb wuxuu leeyahay nahaa can bayci himaari midhaha iibkooduu nahiyey xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuhaa hagaaggeed in hagaagtay oo bislaatay naha albaayica ka iibinaya waa nahiya walmubtaaca iyo ka iibsanayaba muttafaqun calayh wa fii riwaayatin kaana idaa su'ila can salaaxihaa salaaxeedu muxuu yahay kolkii la yidhaahana qaala wuxuu dhihi jiray tadhaba caahatuhaa ay aafada inay dhaafto xataa tadhaba aafatuhaa xataa tadhaba caahatuhaa yani aafadeedu ilaa ay tagto oo midhahii waxyaalaha cudurradii ah ku dhaca iyo biyola'aanta iyo waxyaalahaas ay la ba'an marka khalaas yani hadda kadib waxay u baahan tahayna ma jiro wax cudurah ku dhacayaana ma jiro hadday balaayo laadahay tana waa bislaatay ilaa laiska yidhaaho taas xadiidka qaarkoodna way sheegi doonaan inay midabaysato bay sheegi doontaa way soo socotaa وعn أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم نهى عن byع الثiماar حتى تزhو wuxuu reebay midhaha iibintooda ilaa ay zahwi noqoto qiila markaas ma zahwha zahwigeeduna muxuu yahay zahwiga markaa midabaysi baa laga wadaa yani inay midabaysato qaala markaasuu yidhi تaxmaaru أw tasfaar way guduudanaysaa ama waa booroobaysaa boorobooray noqonaysaa yani calow bahasha jaalle kale noqonaysa yani waa inuu midabka isbedelaa un waa mihaalkan kaduya muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari ayb marka kolkay midhihii midabkii kolka ay bislaato ay yeelan jirtay ay ku bilaabanto oo lays yidhaah tan waa baxday oo aafadii waa dhaaftay khalaas weeyaan kolkaas waa la iibin karaa gaarkeeda iyadoo lacag waa lagu iibin karaa وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد wuxuu reebay cinabka iibintiisa ilaa ka madoobaado ilaa ka madoobaado waa ka madow ku bislaada وacan bayc اlxabi xubuubtana iibintoodana waa nahiya xataa yashtada ilaa uu adkaado oo caanayda uu dhaafo rawahu الhamسaة ilا النasaa-iي waa saxaabu بن xibaan wاlxaakim waana sidaa uu sheegay ay sheegaan xaakim iyo ibn xibaan waa saxiix saxiix ibni maaja iyo riwaaya lhaliil iyo mashkaat almasaabix buu intaba ku saxiix yeelay wacan jaabir bni cabdillahi radi allahu tacala canhuma qaala qaala rasul lah sal ly slam low bicta min akhiika xadiidkana marka sababkii caddaynaya sababkii loo nahiyey midhaha iyaga oon bislaanin in la iibiyo yuu xadiidkanu caddaynayaa oo waxaa weeye in looga baqaayo qofka aad midhahankada ka iibsatay aad ka iibisay midhihii inay ba'aan oo kolkaas marka adugu lacagtiisiiyo bilaash baad ku qaadatay waxa aad siisay ma jirto midhihii aad kaga iibisay waa ka ba'ay ayib waxaa jirta weliba sabab bay lahaydoo doodii baa badatay iyagoo barigii nebiga sal ly slm madiina yimid baa dadku ay midhaha kala iibsan jireen oo